bismillahi raxmaan raxiim waxaan doonayaa inaan ka hadlo shir kushaagii ka dhacay meesha la yidhaahdo garowe oon u arko inuu ahay shir dulna ummadda soomaaliyeed dembi looga galay kaasaan rabaa inaan ka hadlo shirkaasu shir dulmo ahaa niman mataqaanaa laabtoob iyo kuwata dalkiya meesha isugu tegay iyo madaxweynihii soomaaliya lamana aqbali karo waxaas ka soo baxay wax la aqbali karo ma ahan hadda dawlad goboleedyo in la yidhah iyo dawlad qabiileed in la yidhah dawlad qabiileed haddii la dhahayo oo waxay dawlad qabiileed ay yihiin intii isku qabiil ugaa tiracdo waa la oran lahaa laakiin dalku hadduu mar dawlad leeyahay dawlad goboleed dawlad goboleedyo ka xidhna ka ah dawladdii leeyihiin maamulka sare iyo haykalka sida wax laysku dara qarankaa iska leh say wax u dhisahayaan iyo talada hoosena shacab beelaha iska leh marka waxaan u sheegayaa arrintaasu arrin mataqaanaa la aqbali kara maahan guriga galgududna waa la isku darayaa waxaan leeyahay gobolka gobolka bari iyo gobolka la yidhaahdo muxuuaha nugaal la ekaadan leeyahay intaasaad degan tihiin boqolkiiba siddeetan gobolka la yidhaahdo mudug koonfurta soomaaliya degan dadka ka soo jeedaa degan hala xisaabtamo dhulku sida uu yahay waa la og yahay midda kale beelaha soomaaliyadoo degan koonfurta waqooyiga gaalkacyo hadday wax ku darsadaan wax dhibaataa ma ahan koonfurta wax ku darsadaan wax dhibaatada ma ahan marka waxaan leeyahay arrintaasu arrin la qaadan karana ma ahan waxaa ii dhisa waxna dhisi maayaan waaye dalka yaan lagu celinaa leeya dagaal sokeeye yaan dhibaato lagu celin ummadda puntland joogto walaalahaan ana waxaan leeyahay cabdiweli kaas waxaa wado hor istaagaan leeyahay hayaa xaquun isaan kale waxaan leeyahay dad khiyaar loo oo uqulaha oo khiyaar loo meel meel ku dasaan in gadaalada xukumo la yidhaahdo xaqsiyaad ku xukumantiin taasna waxaan u sheegay hayadaha xaquuqisaanka waa waxaa weeye xadgudub xaqu xaquuqeed weeye marka in la yidhaahdo gadaala la waa laydin xukumayaa waa xadgudub weeye xadgudub xaquuqeed weeye marka ma waxaad dhaliilsan tihiin qodobka ah in maamulka puntland dadka ka soo jeeda waqooyiga aysan ka qaybgeli karin dhismaha maamulka gobolada dhexe iyo in la kala qaabiyo mudug waa ka qaybgeli karaan waa imaan karaan intii waxu darsan waa imaan kartaa soo dhawaato waana udhisayaa ciddiidi kartaa unama jirto taladana beelaha iska leh soomaaliyeed oo meesha degan oo heshiiska ku heshiis ku heshiiya labada gobol inu dhiso gobolka mudugna baaxadiisa waad garanaysaa magaalada gaalkacyo marka degtaa xardheere aado xuduudda waad garanaysaa intay jirto marka waxa weeye cid marti loogama ah waa la dhisaya haddii ilaahay idmo dalka soomaaliyana waxaa leeyahay dhibaatadii lagu celina iyo dagaaladii sokeeyaa lagu celinin cid aan ka aqbalaynaa ma jirto inay annaga madax furasho noo haysato ma aqbalayno annaga
marka ma aqbalayno ma aqbali karno mana aan yeelayno waa la dhisayaa dawladda waa la dhisayaa haddii ilaahay idmo cid diidayna ma jirto iyo cid diidi karta aqligooda wuxuu ogol yahay inta isla socotood is ogol inay wax dhisato marka waxaan leeyahay taasaasaan leeyahay dawladdana waxaan leeyahay talada u daaya talada u daaya dadka soomaaliyada wax dhisanaya wax gobol iyo bar la yidhaho aldhisaabo ma jiraan warna maahan dawladdana ceelay ku tahay marka waxaan leeyahay sharciga aad qorateen sharci midka ilaahay weeye naftiisa ku xadgudbinina waxaa la saxiixay oo la ogolaa laba gobol in dawlad loo dhiso
waa tahay in la yidhaahdo haddana gobol iyo baran ogola madaxweyne inuu yidhaahna waa arrin mataqaana aan la yaabna weeye mana la aqbali karo dawladdaasna waa la dhisayaa haddii ilaahay idmo gobolka mudug gobolka galguduuda loo dhisayaa marti cid loogama ahan aniga hiilana bar leeyahay anigaa hadda kula hadlaa waxaan ku waxaan ku qasbanaaday inaan waxaan ku leeyahay jeex inay ina raacadaan ku qasbanaaday hadday heed khaliif tahay waa soo goyi lahay matalaan iyo intoo xukuma afartan iyo kow tuula laga xukumaayo ma soo goyi karo marka sharcigaan dhigayna ina soo goyo ma la kala jari karo gobolka lama kala jari hiilaana la yidhaahda marka gobolka mudug la kala jari maayo waa sharci daro cid laga aqbalana ma jirto dadkuna waa istiqaama dalka iyo dagaal dib loogu celinaan laaya arrintan marka madaxda dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska madaxtooyadaba ma kala hadasheen
wasaaradda arrimaha gudaha in la dhisaa heshay si fiican u hadlay wasiirkan arrimaha guduhu u hadlay in la dhisaa cidna aan marti looga inuu sheegay in beelihii fadhiyaan uu sheegay marka saasna waa arrintaasna waa soo dhawaynaynaa warka wasiirkana waa soo dhawaynaynaa waxaan leeyahay beelaha cadaada ku shirsanoo soomaaliyeedna si deg dega wax u magacaabadoo degdejiya arrintaasaan leeyahay marka saas weeye warku dawladda caaday ku tahay in mataqaanaa maalin kasta intay degma tagaan gubernaatoor laba gobol oo maamulo dawladdu oo la sima madaxweynehi arrin ceeb oo faashila weeye wala ma ahan nimankaa laabtobyada ku wata degmooyinka gobolada soomaaliya oo maamul goboleeda sheegana dawladdu gadaalhay taga tikadaan leeyahay dawladda ha hoos tageen waa tartankoodu saa'id weeye la xisaabtankoodu saa'id waaye midda kale cadka saa'idka oo puntland goobe kuwa kalena waa waa goobi doonaa haddii ilaahay baa la ogaado cadka saa'idka iyo buraburinta puntland waa dawladdu ay bartay kuwa gobolka soo dhisma waa in ka rabaa ogaada